وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
wuxuuna idinkugu soo dejiye kitaabka inaad markaad maqashaan aayadaha alleh oo la beeninayo ama lagu jeesjeesayo ha la fadhiisanina iyaga ilaa ay ka galaan hadal kale aan kaa ahayn haddii kale waxaad noqonaysaan iyagoo kale hubaal alle wuxuu ku soo kulmin munaafiqiinta iyo gaaladoo dhan jahannama gudaheed